bsm اllh الرحmn الرaxيm alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحamd وعlى آlih وأصxaabih أجmعين ama bعd qala الإmam أbu cabdالرحmn النsائي رaximh اllه taعalى babu naصb الqadmayn fi الsجوud baabu bayaani xukmi naصb الqadamayni labada gomadood taagidooda waxa kusoo arooray xukunka kusoo arooray caddayntiisiibu u baab yahay fi sujuudi sujuudda dhexdeeda lagu taago oo marka sujuudda lagu jiro labada cagood ama labada gomadood in la taago oo aan dhulka lagu fidinin marka la sujuudayo marka waa taagnaanayaan farahuna qibladay u jeedayaan وبالإsناaد qال أخبرnا إسحاaq بن إبراهيم qال أخبرnا cبدة وهو بن سليمان qال xdثnا عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أbي هريرة عن عائشةa رضي الله عنها qاaلت فqدت رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم نبgan waayey ذات ليلة habeen faاntahaytu ilayhi waan gaaray isaga xaggiisa ayaan gaaray wahuwa saajidun isagoo sujuudsan oo mid sujuudsan ah wa qadamaahu labadiisa gomadoodna mansuubataani la taagay ay taagan yihiin maxalushaahidka marka halkaas wa huwa yaquulu ou dhahayo allaahuma inii acuudu biridaaka min sakhatik allaahuma yaa allaahu allow inii acuudu biridaaka raalli ahaanshadaada ayaan magangelayaa min sakhatika caradaadaan ka magangelayaa wa bimucaafaatika caafintaada ayaan magangelayaa min cuquubatika cuquubadaadaan ka magangelayaa laa uxsii hanaa'an calayka laa uxsii ma koobaayo hanaa'an ammaan calayka adiga korkaaga aan ammaano anta adigu kamaa ahnayta calaa nafsik waa sida aada nafsadaada u ammaantay marka nebigay raaraadisay waxay aragtay labadiisa cagood oo taagan sujuudna uu ku jiro marka min shani alqadamayni labada lugood shanigoodu waxay tahay marka sujuudda lagu jiro in la taago farihii dhulkaa la qabadsiinayaa ciribtana koraa loo taagayaa wuxuu diidayaa marka farihii inaynan dhulka ku taagnayn ama in la gediyo lugtii oo qofkii markaa yacnii cagta korkeeda uu dhulka dhigto labadaasba marka yacni ayaa ayaa ayaa la diidayaa xadiidkay marka tarjamada mudaabaqadooduna waa daahir amaa ducada allahuma inii acuudu biridaaka min sakhatika sifadaas oo marka ridaha alla ah buu magangelayaa wuxuuna ka magangelayaa carada carada ilaahay caafinta oo wax caafinayo sifadaa buu magangalay wuxuu ka magan galay cuquubadii cuquubadu marka waa natiijadii sakadka iyo caradiina waa sababkii cuquubada keenaya ilaa marka qofka uu rabbi u caroodo allaan ka magan galnay markuu qofka rabbi u caroodo ayuu ciqaabayaa ilaahay subxaanahu watacaala markaa nebigu sababkiina waa ka magangelayaa alle natiijadiina waa ka magangelaa labadao isku darayna shartana waxaa la shar haddii aada maqasho waxaa la yidhaahdaa aalaamun wa asbaabuhu xanuun yacnii ciqaabyo cuquubaad iyo asbaabta cuquubada keenayso labadaasaa shar ah cuquubaduna waa shar asbaabta cuquubada dhalinaysana waa shar marka waa in labadaa ilaahay marka isticaadada nebigana labadaa unbay ku dul wareegi jirtay qaala baabu fatxi asaabici rijlayni fi sujuudi baabu bayaani xukmi fatxi asaabici rijlayni labada lugood farahooda jilcintooda in la jilciyo fi sujuudi sujuudda dhexdeeda lagu jilciyo jilcintana marka waxaa laga wadaa si qiblada loogu jeediyo inaan la taagin faraha aada loo taagin ee marka lasoo laabo si ay faruhu qiblada ugu jeestaan wbihi qala akhbaranaa mxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qala xadaanaa yaxya bnu saciid wahuwa alqaطaan qala xadaanaa cabdulxamiid bnu jacfarin wahuwa alansaariyu saduuqun rumiya bilqadri warubamaa wahim bukhaari tacliiq ahaan uga soo saaraa muslimna waa u wariyaa iyo alarbaca qala xadaanii mxamed bnu caطaa wahuwa mxamed bnu camr bni caطaa alqurashiyu alcaamiriyu can abi xumaydin الsaacidiy qaala waxa uu yidhi kana الnabiyu sal ly slama nebigu wuxuu ahaa idaa ahwaa ila اlardi dhulka marka uu u hoobto saajidan isagoo sujuudayo jaafaa waa kala foge waa fogeynayay cadudayhi labadiisa cudud cadudeynku marka waa cududda labada meesha muruq ahee cududda ah labadiisa cudud ayuu fogeynayey can ibdayhi kilkilihiisa ayuu ka fogeynayey ayb wafatakha asaabica rijlayhi labadiisa lugood farahoodana waa jilcinayay markaasuu laabayey mukhtasarun marka xadiidka xadiid dheer bou ahaa oo sifatu salaati الnabiyi ku saabsan abuu xumayd asaacidi uu warinayo qeybtaanuu marka kasoo qaatay wafatakha asaabica rijlayhi labadiisa lugood farahooda waa intou jilciyo ayuu qiblada ku aadinayo saa usoo laabayey ayb alfatxu marka waa talyiinu asaabici اlqadamayni xataa tanhaniya in la jilciyo ilaa ay ka laabmato fa yuwajihuhaa naxwa alqiblati buu u jeedinaa markaas ayb qaala baabu makaani اlyadayni min asujuudi labada gacmood booskooda meesha ay sujuudda ka joogaan yani labadii gacmood waa sujuudayaan makaankooda waa halkee marka ilaa toddoba xubnood ayaa sujuudo labada gacmood labada jilbood labada lugood faraha iyo wejiga foolka labada gacmood marka booskooda iyo halka ay joogaan waa halkee wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu naasix wahuwa almisiisiyu abu cabdillaahi saduuqun rawaa lahu الnasaa-iyu qaala xadaanaa bnu idriis wahuwa cabdullaahi bnu idriis alwdiyu qala samictu caasima bna kulaybin yadkuru can abiihi can waa'il bni xujirin qaala qadimtu lmadiinata ayaan soo galay faqultu waxaan idhi laanduranna waan fiirinayaa oo fiirinayaa ilaa salaati rasuuli llahi sal ly slam nebiga salaadiisa fakabbara nebigu allahu akbar ayuu yidhi warafaca yadayhi labadiisii gacmood buu kor u qaaday xataa ra-aytu ilaa aan arkay ibhaameyhi labadiisa suul qariiban inay u dhow yihiin min udunayhi labadiisa dhagood yani allahu akbarta markuu dhahayay labadiisa suul waxay u dhowaayeen dhagaha yani halkaas uu geynayay marka salaada marka uu galayay marka dhegihii bay marka gacmuhu ku aadan yihiin falamaa araada marku doonay an yarkaca inuu rukuucana kabbara allahu akbar ayuu yidhi warafaca yadayhi labadiisii gacmoodna waa kor yeelay huma rafaca ra'sahu madaxiisiibuu kor usoo qaaday faqaala wuxuu yidhi samica allahu liman xamidah huma kabbara allahu akbar buu yidhi wasajada waa sujuuday fakanat yadaahu labadiisa gacmood marka waxay ahayd min udunayhi dhegtiisa waxay ka ahayd labadiisa dhagood xaggooda cala almowdici meesha aladii meesha oo istaqbala ou ku bilaabay bihimaa labada gacmood oo ugu bilaabay asalaata salaada yani laba markuu sujuuday labadiisa gacmood dhagaha waxay ka joogeen meeshii markuu salaada uu bilaabayay ay ka joogeen markuu salaada bilaabayay labada gacmood xaggay joogeen dhagaha halkaasay ku aadanayeen markuu sujuudayana dhegihii bay ku aadan yihiin gacmihii xadiidkan marka wuxuu tilmaamayaa mowdicu lyadayni fi sujuudi waa in dhagaha loo dhoweeyo lagu aadiyo oo dhegta ay ku aadan tahay sidaan marka waa sifo sifo kalaa jirto oo rafculyadaynka u laabanayso xadiidka abu xumeyd asaacidi wuxuu leeyahay markuu nebiga gacmaha kor u qaadaya garbahu ku aadiyey sidaas ayuu yidhi sujuudda markuu sujuudayeyna meeshaasuu dhigay oo markuu sujuudayana labadiisa gacmood garbahu uu ku aadiyey marka in dhagaha lagu aadiyo in garbaha lagu aadiyo labada waa bannaan tahay dhagaha marka lagu aadiyo waa soo dhowaanayaan garbaha laakiin marka lagu aadinaya waxyar waa dheeraanaya ila garbuhu dhagaha waa ka dheer yihiin ballac ahaan labada dhinacay jiraan labada sifo marka waa bannaan tahay iskama hor imaanayaan marka taaratanna tanaa la sameynaa taaratanna midaan kale walidaalika ibnu khuseyma fii saxiixihi wowba baabeeyeyba isaga macnahaas oo kale uu baabeeyey wuxuu yidhi baabu wadci اlyadayni xadwa اlmankibayni fi sujuudi buu yidhi markaasuu xadiidka abu xumeyd keenay waxaa ku jirtay marka uma sajada faamkana anfahu wawadaca kafayhi xadwa mankibayhi marka xadwa lmankibaynna waa bannaan tahay dhagaha in loo dhoweey xadwa ludunaynna waa bannaan tahay mowdic lyadayni fi sujuud labadaas meelood ayaa kusoo aroortay ee labadaas xadiid qaala baabu nahyi can basti diraacayni fi sujuudi iska reebidda layska reebay labada dhudhun in la fidsado fi sujuudi sujuudda dhexdeeda qofka inuu jeenigiisa dhudhumadiisa inuu fidsado oo uu ku fidiyo dhulka marka maxaa la rabaa in kor looga qaado dhulka oo baabacada un ay dhulka saaran tahay inta kalena ay kor ka tahay wa bihi qaala akbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akbaranaa yaziidu wahuwa bnu haaruun qaala xadaanaa abulcalaa can qataadata can anasi can rasuuli اllahi salى اllahu alayhi waslama qaal laa yaftarish axadukum midkiin younan goglanin diraacayhi labadiisa dhudhun fi sujuudi sujuuda dhexdeeda iftiraasha alkalbi eyga goglashadiisa oo kale ayb iftiraashan kaftiraashi lkalbi yani sida eygu marku fariisanayo ou jeeniyihiisa ou dhulka u wada dhigo oo kale younan u dhiganin ayb meelahan marka xayawaanka in la shabaha la diida waxyaabaha marka tashbiihooda la reebay waa badan yihiin shaydaanka tashbiihiisa waa la reebay gaalada tashbii tashabuhu yani shaydaanka tashabuhiisa waa la reebay gaaladii in la shabaho waa la reebay acraabta in la shabaho waa la reebay dadka reer baadiyaha ah leanna cilmi male ixtiraam weyn male aqoon male jahli bay u badan yihiin jaahil haddaad ku dayatana adigana waa kuu dhammaatay acaajimta in la shabaho waa la diiday iyadana ziil cajam waa la reebay xayawaanka in la shabaho waa la reebay oo hadda waa kan tan waa la diiday shalay waxaan soo marnay falaa yabruk buruuka albaciir ama buruuka aljamal ayaan soo marnay laa yaftarish axadukum diraacayhi fi sujuudi younan ku goglanin iftiraasha alkalbi eyga goglashadiisa oo kale marka baabacada cad dhig xusulladana kor u qaad meeshaa marka xoogga ahna ama dhudhunka ahna kor uga qaad dhulka sidaas ayaad marka uga duwanaanaysaa eyga iftiraashkiisa qaala baabu sifati sujuudi sujuudda sifadeeda hadda marka de dabcan axaadiidtii haddaba sifa bay ku saabsanaayeene laakiin hadda markaa wuxuu u tarjamanayay mawaadic khaas ah hadda laakiin wuxuu gelayaa si guud qofku markuu sujuudsan yahay sidee u egyahay sifadiisu waa sidee wa bihi qaala akhbaranaa caliy bnu xujirin ilmarwasiyu qaala akhbaranaa shariiku can abi isxaaq qaala wasafa lana albaraau albaraau bnu caazib baa noo tilmaamay asujuuda sujuuda fawadaca yadayhi bilardi labadiisa gacmood buu dhulka dhigay wa rafaca cajiizatahu meeshiisa dambe ee dabadiisana kor buu u qaaday ayb wa qaala wuxuu yidhi haakadaa sidan oo kalean ra-aytu nabiya sal l slam nebiga aan arkay yafcalu isagoo sameynayo marka sujuuddi maxaa la rabaa gacmaha inay yacni dhulka yaalaan madaxii oo korka ugu sarreeyana inuu dhulka ou hoos jiro qeybtaada dambana inay kor aado ayaa la rabaa sujuudda marka qofka hadduunan sidaas samaynin ma ansaxayso qofka awoodo qofkaan awoodin adna waxaa weeyaan sidii de idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma stadactum qofkaan awoodeynin laakiin qofku markuu awoodi karo sujuuddu waa inuu xubnihiisii korana ay hoos maraan xubnihiisii dambe ee hoosena inay kor maraan ayaa marka sifada sujuuddu ay tahay ayb wa bihi qaala akhbaranaa cabdat bnu cabdiraxiim almarwasiyu wahuwa abu saciid saduuqun rawaa lahu lbukhaariyu fi ladabi اlmufrad wاnnasaa-iyu qala akhbarana bnu shumaylin wahuwa annadru waa annadru bnu shumayl qaala akhbaranaa yunus bnu abi isxaaqa can abi isxaaqa can ilbaraa ana rasuula اllahi sal l slama nebigu kaana wuxuu ahaa idaa sallaa haddii uu tukanayo jahaa waa kala fogeynayo jahaa ay jaafaa n waxa uu kala fogeynayana waxaa waaye dhinaciisa iyo gacmihii aada buu u kala fogeynaya calooshana dhulka waa ka fogeynayo kor buu uga qaadaya ayb taana marka waxaa ku jirta sifatu sujuud ayb marka xadiidkii hore oo kan ka horeeyay asalkiisa bukhaari baa warinayo min xadiidi sufyaan wa shucba can abi isxaaq can cabdillaahi bni yaziid cami lbaraa sidii oo kale yunus ibn abi isxaaqna waa wariyey can abiihi biisnaadihi ayb yunuskaasaa marka xoogaa yar lagu hadlay shucba iyo keyrkii ayaa ku hadleen xagga xifdigiisa wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadahanaa bakrun can jacfar bni rabiicata can اlacraj can cabdillaahi bni malik bni buxayna ana rasuula اllahi sal l slm kaana idaa sallaa nebigu wuxuu ahaa hadduu tukanayo faraja waa kala geynayay beyna yadayhi labadiisa gacmood dhexdooda xataa yabduwa ilaa uu muuqdo bayaadu ibdayhi kilkilihiisa cadaantooda yacnii gacmihii waa kala qaadayay ilaa kilkisha cadaanteeda la arko oo qofka dhinaca ka joogo ama gadaal ka joogo ou arki karo ayb iyadana waa sifo marka sujuuddii loo sameeyo waa hadday suurtagal kuu tahay wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu cabdillaahi bni baziic qaala xadahanaa muctamiru bnu sulaymaan can cimraana can abi mijlazin wahuwa laaxiq bnu xumayd can bashiir bni nahiik wahuwa saduusiyu abu shachaa hiqat can abi hurayrata qaala low kuntu haddaan ahaan lahaa bayna yaday rasuuli llahi sal l slam nabiga hortiisa la absartu ibdahu kilkishiisa waa arki lahay qaala abuu mijlas kaanahu qaala dalika sidaa buu yidhi liannahu fii salaatin maxaa yeele salaaduu ku jiraa yani haddaan hortiisa taaganahay waan arki lahaa kilkishiisa abuu hureyra muxuu saa u yidhi liannahu fii salaatin salaaduu ku jira hadduu salaad ku jirana nebiga waa ka gadaaleeyaa soo maha ila nebigiiya imaama abuu hureyre waa dambeeyaa saasuu wuxuu u leeyahay marka haddii aan hortiisa joogi lahay waa arki lahay xadiidkan marka ishkaalaa ku jira ishkaalka ku jirana waxa uu yahay hadda anagu musanifka halkan wuxuu ku keenay baabu sifati sujuud waxaad moodaysaa marka uu sujuudsan yahay haddaan hortiisa joogo kilkishiisa caddaanteeda waa arki lahay inuu ka wado isee ku arkaa marka sujuudda qofka sujuudsan haddii uu gacmaha kala qaado kilkishiisa yaa u jeedi karana ma qofka hortiisa taagana mase qofka gadaashiisa taagan gadaal qofka taagan halkanna waxaa noo taallaa low kuntu bayna yadayhi ishkaala marka meeshaa ku jira walidaalika tabwiibka abu daawuuda ka fiican meesha uu ku keenay xadiidkan oo xadiidkan marka abu daawuud wuxuu kusoo saaray xadiidkan baabu iftitaaxi salaa salaada furfurashadeeda baabka ku saabsan ayuu xadiidkan ku keenay abu daawuud isagaana sax uu ku noqon karaa waayo marka uu gacmaha qaadayo nebiga ninka hortiisa arki kara soo maaha markaas yani salaada marka la bilaabayo gacmaha koraa loo qaadaa marka kaana uu nebiga inuu labada garbood ku aadankooda ama ama dhagihiibuu markaa gacmaha ku aadin jiray marka macnaha sidaas sida markuu yidhaahdo kilkishiisa qofka hortiisa jooga oo arki karaa walidaalika abu daawuud xadiidkan baabu iftitaaxi salaad uu ku keenay sidaasaana marka xadiidka uu sida yacni muuqanayso xadiidku saasuu ku xoog badan yahay halkaa in la geliyey ayb isaga hadda wuxuu leeyahay low kuntu bayna yaday rasuuli llahi sal ll ly slam la absartu ibdahu wax sujuuda ma sheegin abu hurayra xaggou ka wadaa marka marka uu hadduu hortiisa istaago kilkishiisa uu arki lahaa goorma waayo waa markuu salaada xiranayo markuu salaada xiranayo gacmaha taago haddaan horay joogo waa arki lahaa ayuu leeyahy kilkishiisa laakiin nasaa-i wuxuu ku dhigay baabu sifati sujuud gacmihii baa la kala fogeynaa marka la sujuudayo laakiin qofka arki karo waa qofka gadaale qofka hore ma aha ayb wbihi qaala akhbaranaa caliy bnu xujirin qaala akhbaranaa ismaaciil qaala xadaanaa dawud bnu abi daawuud bnu qaysin can cubayd اllahi bn cabdillaahi bni aqram wahuwa alkhusaaciyu hiqat can abiihi cabdullaahi bnu aqram saxaabiyu muqil xadiid badan ma warinin qaala sallaytu maca rasuuli اllahi sal l slama nebiga ayaan la tukaday fakuntu araa waxaan ahaa inaan arkayo cufrata ibdihi kilkishiisa yacnii caddaanteeda oo midab wax kale ay dheehay ay dheeheen alcufratu waa caddaanta oo aan khaaliska ahayn waay marka caddaanta aan khaaliska ahayn de waxaa dhici karta de kilkishi tin iyo waxbaa ku yaalla caddaantii iyo tintaas marka ama meelaha ay tintaasi ka go-do cadaan iyo caddaan iyo midab kale ayaa marka xoogaa isku darmaayo saasoo marka cufra oo ugu magacaabo fa kuntu araa waxaan ahaa inaan arkayay cufrata ibdihi kilkishiisa caddaanteeda oo aan khaalisna ahayn idaa sajada marka uu sujuudo wau arki karaa sababto waa ka dambeeya isaga qaala baabu nahyi iska reebidda la yska reebay u baab yahay can nuqrati اlquraabi dukaha kubsiintiisa yacnii dukaha marka uu ama badar cunaayo ama markau dhiigga afka geliyo ama biyaha uu afka geliyo deg deguu usoo bixiyaa dhag dhag dhag buu ku siinaya hore kasoo bixina sujuuddii marka in inta madaxa dhulka laga la dhigo oon lagu xasilina hore laga soo kaco ayaa layska reebay marka saas wbihi qala akhbaranii mxamed bn cabdillahi bn cabdilxakm can shucaybi can illeyth qala xadaanaa khalidu can bni abi hilaali can jacfar bni cabdillaahi ana tamiima bna maxmuudi ahbarahu tamiim bnu maxmuud fiihi liin dacfi baa ku jira ana cabdiraxmaan bna shiblin ahbarahu ana marka cabdiraxmaan bnu shiblin waa saxaabi ibnu cabdilbar xadiidkan istiicaabku ku sheegay fii tarjamati shibl waalidi cabdiraxmaan cabdiraxmaan aabihi tarjamadiisa wa qaala wuxuuna yidhi walaysa bimacruufin huwa wala bnihi walaa yasixu isaga iyo aabihiiba lama garanayo yihi walaa yasixu kaanahu marka saxaabi inuunan ahayn ayuu ujeedaa marka saxaabi maahan buu ka wadaa xaafidka marka kitaabkiisa isaabada waa ku tacqiibiyey xaasilka warka uu sheegayna wuxuu ahaa cabdiraxmaan ibnu shibl inuu saxaabi yahay lana yaqaano wa ana aladii dafaca abaa cumara lihada alqowli huwa anahu istanada ilaa bacdi turuqi اlxadiid sababta marka ibnu cabdilbar ou saxaabi ma ahan oo u yidhina waxay ahayd wuxuu cuskaday xadiidka duruqdiisa wax ka mid ah oo ay ku timid cabdulxamiid bni jacfar can camihi can cabdiraxmaan bni shiblin can abiihi ayb nuskhadiisana waxaa ka dhacay lafd ibn oo wuxuu ahaa ibnu cabdiraxmaan bni shiblin can abiihi saasuu ahaa ibnu cabdiraxmaan ibni shibl can abiihi ibnidii baa ka dhacday marka sidee u ekaanaya marka cabdiraxmaan ibnu shibl can abiihi ayb ibnu qaanic ayaana toosiyey buu yihi oo labada riwaayaba keenay oo tilmaamay ibnu cabdiraxmaan can abiihi inay tahay ayuu yidhi wahuwa sawaabo ibnu qaanic ayb ana cabdiraxmaan bna shiblin ahbarahu ana rasuula اllahi sal l slama nahaa can halaaثin nebigu saddex buu reebay can naqrati اlquraabi tukaha yani halmar kawintiisa yani kawinta dhagsiinayo ayb waftiraashi الsabci dugaaga sida uu u goglado jeeniyaha u gogladou reebay wa an yuutina arajulu qofku inuu ka meel yacnii uu meel gaara markaa uu dego wa an yuutina arajulu lmuqaama meesha uu nagaanayo qofka inuu marka hal meel ka meel yeesho fi salaati salaada dhexdeeda yacnii masjidkuu ka wadaa kamaa yuutinu albaciiru sida ratiga ou meel uun u fadhiisto oo kale marka yuutin macnuhu marka waxay tahay an ya'lafa makaanan macluuman min almasjid meel masjidka ka midoo macluuma qofku inuu ka caado dhigto meesha un uu ku tukado ayb marka taana marka waa reebay saddexdaad maxalushaahidka marka an naqrati can naqrati اlquraab faqrati اlquraabna waa la dabdiyey waxaana loo jeedaa marka takfiifu sujuud fudaydinta sujuudda la fudaydinayo qaala baabu tajaafii fi sujuudi yacni kala fogeynta la kala fogeeyo gacmaha ee dhinacyada sujuudda dhexdeeda wabihi qaala akbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa sufyaanu can cabdillaahi wahuwa bnu cabdillahi bni اlasam can camihi yaziida wahuwa bnu اlasam can maymuunata ana nabiya sal l l slama kaana idaa sajada hadduu sujuudayo jaafaa yadayhi labadiisa gacmood waa kala fogeynayay xataa low ana bahmatan ilaa nayl haddii ay araadad ay doonto an tamura inay marto taxta yadayhi labadiisa gacmood hoostooda marad waa maraysay intuu gacantii marka rasuulkii kor u qaado haddii uu doono hadday doonto nayl ama waxar yar inay ka dusto waa ka dusaysay baab markaa kala fogeyntii bay taa ku tusay marka baabu اlictidaali fi الsujuudi in la xubnaha ay sinaadaan oo la eka qofka uu ekaado xubin walbaa booskeeda ay taagan tahay ama uu xasilo sujuudda dhexdeeda uu ku xasilo wbihi qala akbaranaa isxaaq bnu ibrahim qala akbaranaa cabdatu qala xadaanaa saciid can qataada xaa waakbaranaa ismaaciil bnu mascuudi can khalidi can shucbata can qataada qaala samictu anasa can rasuuli اllahi sal l slama qaala ictadiluu fi sujuud sujuuda ku xasila walaa yabsud axadukum midkiin yownan fidinin diraacayhi labadiisa dhudhun inbisaata alkalbi eyga fidintiisa oo kale allafdu liisxaaq laba sheekh buu ilaa xadiidku u leeyahy isxaaq iyo ismaaciil isxaaq waay lafdiga isaa iskale marka marka sujuudda in lagu ictidaalo oo dumaniinay xasil lagu sameeyo tarjamada saasay ahayd xadiidkuna mudaabaqada waa daahir iyo tarjamada marka in dumaniinadu ay waajib tahay waay baabu iqaamati sulbi fi sujuudi duudka ama dhabarka taagidiisa sujuudda dhexdeeda wabihi qaala akbaranaa caliy bnu khashram qaala akbaranaa ciisa wahuwa bnu yunus can اlacmash can cumaarata can abi macmarin wahuwa cabdullahi bnu sakhbara can abi mascuudin qaala qaala rasuulu llahi sal l slama laa tujziu salaatun salaad ma gudmayso laa tujziu lafdu اlijzaa muraadifun lilafdi sixa yani ma ansaxaysaa laga wadaa ma gudmayso ma ansaxaysa salaadi ma ansaxayso salaada oo laa yuqiimu rajulu qofka uunan taagaynin fiiha salaada dhexdeeda sulbahu duudkiisa fi rukuuci iyo wasujuudi rukuucda iyo sujuudda dhexdeeda ha marka duudka in la taaga laga wadaa haddii aada rukuucdii markaad gasho waa taagan tahay awal adoo sidaas ah oo aan weli dhabarkii uunan taagmin haddaad soo laabato eber waay sujuuddii iyadana marka aada madaxa dhulka dhigto waa inaad xasisho dhabarku marka uu taagmo haddii dhabarkii marka oon taagmin weli foorar aad ku jirto madaxii intaad dhulka taabsiisa aada hore kasoo laabato waxaa lagaa weynayaa marka iqaamatu sulbi duudka taagiddiisii dumaniinadii baaba ku xiran baabu nahyi iska reebidiiba u baab yahay caddaynteeda can kafi shacri tinta celcelinteeda fi sujuudi sujuudda dhexdeeda qofka haddii tin jilicsan oo badan uu leeyahay inuu dhulka ka celiya ma aha markuu sujuudayo farahu ka qaadaya wa bihi qaala akhbaranaa xumayd bnu mascadata albasriyu can yaziida wahuwa bnu zurayc qaala xadaanaa shucbatu warawxun yacni bna alqaasim can camr bni diinaar can daawuus can ibni cabaas ana rasuula اllahi sal l slama qaala umirtu waxaa la ifaray an asjuda inaan sujuudo calaa sabcatin todobo inaan ka sujuudo shalay aan ka soo sheegnay foolka oo sanka uu ku jiro mid waaye labada gacmood labada jilbood iyo labada lugood walaa akufa inaanan laabin inaanan celcelinin shacran tin walaa thawban iyo maro toona oo marka aan sujuudayo tinta hadday dhulka ku dhacayso inaanan celinin oon iska daayo ayb oo tintii marka in gacmaha lagu celceliyana ma aha oo mar walba gadaal loo celiyo dhulka laga ilaaliya ma aha in tintii gadaal laga xirana oo sidaas lagu celiyana ma ahan iyadana waa imaan doontaa ayb walaa thawban marana inaan celceliyo qofka cimaamaddii go- iyo waxbuu wataa inuu celceliyo oo uu dhulka ka celceliya ma aha qaala baabu mili ladii yusallii baabu mahali aladii yusallii wa ra'suhu macquusun qofka tukanayo tusaalihiisa walxaal ra'suhu madaxiisa isaga oo macquusun uu yahay mid la dabay yani qofku inuu tuk aduu yani qofka tukanayo isagoo madaxiisu xiran yahay tusaalihiisa macquus waa calaa zinati mafcuul min caqasa weeyaan ficilkeeda ay dafarahu wa fatalahu tinta marku tidco ama intuu kuus qabtaba uu isku xiro ay jamaca shacra tintiibuu ururiyey ama ay jamaca shacra wasata ara'si tintiibuu marka madaxa dhexdiisu iskugu geeyey markaasuu xiray ow lafa dawaa'ibahu xowla ra'sihi ama yacni madaxiisa halabyada ama timaha markaa yacnii laalaaban oo ka lulanayo ayuu madaxiisii iskula xiray ayb taasaa macquusku kaas wa bihi qaala akhbaranaa camru bnu sawaadi bni اlswad bni camrin الsarxiy min waladi cabdillaahi bni sacdi bni abi sarx qaala xadaana bnu wahbin qaala akhbaranaa camr bnu اlxaariث ana bukayran xadaahu ana qurayba mowla bni cabaas xadaahu can cabdillahi bni cabaas anahu ra'aa cabdاllahi bn alxaariث yusallii isagoo tukanayo wa ra'suhu madaxiisana macquusun uu yahay mid la xiray min waraa'ihi gadaal laga xiray faqaama waa istaagay ibnu cabaas fajacala wuxuu gudagalay yaxulluhu inuu furayo yani maradii iyo wixii uu ku xirnaa ayuu ka furay waa sii daayay tinta falama insarafa markuu salaadii ka baxay aqbala ila bni cabaas ayuu u jeestay faqaala wuxuu yidhi maa laka wara'sii maxaa adiga kuu sugnaaday iyo madaxayga yacnii madaxayga maxaa kaa galay qaala wuxuu yidhi ibnu cabaas inii samictu rasuula اllahi sal l slama nabigan maqlay yaquulu isagoo dhahayo inamaa mahalu haada kan tusaalihiisa mahalu ladii yusallii waa kan tukanayo oo kale wahuwa maktuufun isagoo garba duuban kan tusaalihiisu waa qof tukanaya isagoo garba duuban yani macnuhu waxay tahay haddii qofka la garbaduubo gacmihiisa sujuud ma samaynayaan soo maaha gacmihii haddii gadaal lagu xiro gacmihii ma sujuudayaan markaas midkan tinta gadaal ka dabay oo ka xirayna tintiisii dhulka ma aadayso wax ka sujuudi mayso isagana inuu iska daayo faraha ka qaado dhulka u daayo ayb tusaale marka xadiidka inta meeshan dambe inamaa mahalu hada waa maxalu shaahidka qaala baabu nahyi can kafi thiyaabi fi sujuudi dharka celcelinteesa iska reebidda layska reebay fi sujuudi sujuudda dhexdeeda in dharka lagu celceliyo wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu mansuur can sufyaana can camrin can taawuus can ibni cabaasin qaala umira nabiyu sal l l slam waxaa la amray an yasjuda calaa sabcati acdum toddoba xubnood inuu ka sujuudo wanuhiya an yakufa shacra wahiyaaba waxaa laga reebay inuu dhar timaha celceliyo iyo dharka baabu sujuudi cala thiyaabi dharka korkiisa in lagu sujuudo wuxuu ku yimid wabihi qaala akhbaranaa suweyd bnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullaahi can khalid bni cabdiraxmaan huwa sulamiyu qaala xadaanii ghalibun ilqaطaan can bakri bni cabdillahi almusaniy can anasin qaala kunaa idaa sallaynaa waxaan ahayn haddaan tukanayno khalfa rasuuli llahi sal l slama nabiga gadaashiisa bidahaa'iri waqhtiyada duhurka sajadnaa calaa hiyaabinaa dharkeennaan ku sujuudaynay itiqaa'a alxari kulayl ka dhowrsi aan ka dhowrsanayno dartiis marka maradii waa in lagu sujuudi karo korkeeda laakiin fuqahadu waxay kala qaadaan maradu inay maro adiga kula dhaqdhaqaaqaysa tahay iyo mid dhulka aada dhigtay inay tahay midda dhulka aada dhigtay ood ku fidisay dhib ma laha laakiin midda cimaamadda oo adiga kula dhaqdhaqaaqayso inaad markaa yacni aa ku sujuudid way ka reebayaan waa reebayaan laakiin xadiidku hadda ma kala qaadin mid iyaga jirkooda la socoto inay tahay la dhaqdhaqaaqaysa iyo inaynan ahayn midna lama kala reebin qaala baabu lmri biitmaami sujuudi sujuudda dhammaystirideeda is-amridda lays-amray in la dhammaystiro sujuudda la taamiyeen wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akhbaranaa cabdatu can saciidi can qataadata can anas can rasuuli llahi sal l slama qaala atimu rukuuca wasujuuda dhammaystira fawallaahi baan ku dhaartay innii la araakum waan idin arkayaa khalfa dahrii dhabarkayga gadaashiisaan idinka arkayaa fii rukuucikum iyo wa sujuudikumba rukuucdiina iyo sujuudiina dhexdeeda marka markaa nebigu gadaal oo wax ka arkaayo wuxuu leeyahy sujuudda iyo rukuucda dhammaystira waa idiin jeedaa aniga gadaalaan idinka arkayaayo ee ilaahay subxaanahu watacaala soo ma arkaayo dadkan nebigu muxuu u leeyahy anaa waan idin arkaa muxuu leeyahay ilaahay baaba idin arkayou dhihi karaayo culimada marka waxay yidhaahdaan dabcan de nebiga waa mucallim rasuul ilaahay soo diro dadka waxbaraya isaga marka arkidda ou qalad inuu ku arko waa inay iska ilaaliyaan iyaga laftooda ee iska ilaalinta nebiga qaladka inuu kugu arko aada iska ilaalisana waxay ka mid tahay ilaahay ood iska ilaalinayso inuu qalad kugu arko saasuu ibnu xajar uu leeyahay macnaha labaadna waxay tahay ama xadiidkan ku jiro mucjizo inay tahayoo calam min aclaami nubuwa waayo nebiga inuu gadaashiisa wax ka arkaayo markuu salaada galo sida uu hortiisa wax uga arkaayo gadaalna uga arkaayo xikmadda ku jirtana waa la yska garanayo dadka inuu wax tuso oo uu wixii qaldanna ka celiyo wixii saxan uu tilmaamo waa kaa walidalika xadiidkan bukhaari wuxuu kusoo saaray calaamaat nubuwa calaamaat nubuwa ayuu kusoo bixiyey isagoo marka inay mucjizo tahay tilmaamayo hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama cla nabiyina mxamed